bismilah wacan wanaagsan akhaarta hawada ee naga dhegaysanaysaay kusoo dhowaada dood ku saabsan isboortiska degmada baardheere dooda waxaa igala qeybgelayo gudoomiyaha aan iraahda gudoomiye ku-xigeenka isboortiska degmada baardheere cabdulaahi cabdi warsame gudoomiye ku-xigeenka isboortiska gobolka gado cabdirasaaq siraad oo ku magaca dheer mircood iyo axmed xuseen oo isna ah kabtanka kooxda elman sidoo kaleeto dooda waxaa inagala qeybgelayo mukhtaar maxamed xuseen oo ah tababare sboortiska ee gobolka ugu horeyn gudoomiye ku-xigeenka aan ku horumaro cabdulaahi cabdi warsame bal waxaad nooga warantaa horumarka sboortiska degmada baardheere
bismillaah asalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah amaa bacd kolley sboortiska degmada wuu shaqeynayaa hadda isbartiibadii garoonka stadiumka wuu shaqeynayaa labiiyo toban kooxood ayaa hadda koob u socdaa oo isbartiibada ugu socdaa alxamdulilah sboortsku waxyaalo fara badan buu soo maray waayo waayo fara badan buu soo maray xiliyahan soo marnay oon la dheeli jirin baaba jiro oo maaragtay wacyi jiro awgeys hadda alxamdulilah waxaan haynaa stadiumka oo dhisan oo si qurux badan u dhisan si weliba heer gobola u dhisan ilaahay wuu ku roon yahay sboortskii degmada oo ayagana maarata arrintaas ayadaa ku farxay siyaabo fara badan ugu farxay dhiirigelin u noqotay qalab fara badan oo maamulka ay nagu wareejiyeen oo sboortska loogu talagalay taasoo keentay haddana dhiirigelin fara weyn inay sboortska uu dib usoo wado baalkooda xataa rag waxaan arkaya fariistay oo ragga cuslaaday oo sboortska ah oo hadda niyad soo yeeshay oo maaragtay fanaanadihii iyo kabihii gashanayo garoomada ka dhex muuqdo kolley waxqabadka degmada hadda wuu cadyahay oo meelo fara badan waxyaalo fara badan ayaa loo qabtay degmada alxamdulilah ilaahay waa mahadsan awalan inkastoon rabay inaan ka bilaabo bacda furfuritaanka bacdi carada waxaa ka jira kuleel aada u adag waa la dhammaanayaa abaar adag baa ka jirta dadkii soomaaliyeed aad bay u baaba-ayaan meel walbay joogaan muslimiinta ilaahay horta waxaan ka baryayaa in roob qeyr qabo degdega ilaahay noo keeno ummadda ilaahay soo qaboojiyo ilaahay dadka badbaadiyo ilaahay waa badbaadin kara dadkan ilaahay inuu badbaadiyo hay-ad baan waxba badbaadin karin qof bilaadan waxbaan badbaadin karin waanta cid maanta ilaahay ka ahayn oo dadkaan badbaadin karta ma lahan ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay roob qeyr qabo oo aafo aan wadanin oo barwaaqo wato ilaahay inuu noo keeno kolley wixii kalo waad isii weydiinaysa yacya oo adiga waad waa mahadsantahay gudoomiye cabdulaahi waan kusoo laaban doonaa mircood waxa uu ka mid yahay gudoomiye ku-xigeenka gobolka gado maxaa ku dardheed
kolley hadda barnaamijka hadda wacyigelinta aada socdo horta waa kolle waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka isboortiska degmada baarare cabdulaahi hadda ma baahan wacyi si hadda aada usii fog in lagu sii daro waayo sadan muqdisho halka dhan tayada baarare haddii ciyaartooy ahaan la fiiriyo iyo degma ahaan iyo midka gobol ahaan tayada ciyaartooy marka hadda laisku fiiriyo awal siday ahayd iyo hadda jawiga ku jirto kolley wax walba timtaawala leeyihiin taas macalinkaa ka hadlaa insha allah bidnillahi kariim aniga mid ay qusaysaa waxay tahay degmadii hadda kaas ahaan hadda inta ana markhaati aan kana aan ku dhex joogo inay tahay mid aad aada u fiican rajadada maadaama hadda stadium loo dhisay stadiumkaasna uu hadda xuduud u leeyahay ama shantaral ama xuduud xuduud u yahay dhallinyada sboortska degmada baarare maahan wax loo dhisay kuwa jooga oo keliya ah ee qof walba u furan yahay wuxuu u furan yahay naadi kasta oo qaran ah hadda waxaan isku dayaynaa hamigeena inaan keenno naadigii koobka ka qaada xamar ee maamul goboleedada ka qaaday oo ah puntland garoowe raggii ahaa waxaan rajeynaynaa insha allah dadaal hadda waxaa wadnaa inaan keenno garoonkan oo aan tusano awoodda baarara ama degmada gobolka gadow ay leedahay insha allah bidnillah kariim
waatahay miraad aad baan umahadsan tahay macalin mukhtaar dabcan waxaa ka mid tahay macalimiinta ee gobolka xogta rasmiga sboortiska markii laga soo tago mas-uuliyiinta inta badan dhalinta adiga ayaa ku dhex jira bal horumarka sboortiska degmada baardheere ama guud ahaan gobolka haddii aad warbixin qoban naga siiso
bismillaah alxamdu lilah wathanaau lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah horta aad baad u mahadsantihiin soo dhaweynta aad nagu soo dhaweysan inaan ka qeyb galno dooda ku saabsan horumarka isboortiga waxaan filayaa degmada aada bay nasiib u yeelatay maxaa wacay waxa ay heshay horta marka hore garoon aan hore u jiri jirin garoonku jas keliya ma aha ee in lagu qabto ama aanu ku qabanayno ciyaaro keliya ee waxyaabo fara badan ayuu faa'iidadeeda leeyahay sida haddii loo baahdo ciidaha haddii loo baahdo wacdigelinta haddii loo baahdo maxaanku idhaahay ee xafladaha een maxaanku idhaahay wax walba oo dadweynaha bulshada la rabo in wax loogu sheego ama loogu wacyogeliyo ayaa lagu ballamin karaa garoonka horta faa'iidadiisu waa ka ee ta labaad een sbortiga degmadu maalmahan waxaad moodaa inuu xeer sare belbelayo inkastoo aan aysan gaarin natiijada sidii la rabay haddana waa bilow waa bilow oo bilowguna aada buu u dhib badan yahay markaan ka warbixiyo heerka ciyaaraha ee gobolka ma jirto stadium lamid a stadiumha ku yaala degmada baardheer gobolka gedo mid lamid a kuma yaalo dhalinyarada marka nasiibanaha waxay u yeesheen stadiumkii oo bilicsan isagoo quruxsan xariiqaysan nidaamsan in wax walba lagu qaban karo keliya maaha kubadda cagta waxaa lagu qaban karaa ciyaaraha kala duwan atleticada waxaa lagu qaban karaa orodka waxaa lagu qaban karaa bootada xitaa dadka waaweyn ayaa ku jimicsan kara oo maxaan ku raha oo meel asturna sidii awal ay ka duwan tahay because of waxa waaye derbi xandaab ayay leedahay qof kasta ka qaybgeli kara taasuna waa nasiib ay u yeesheen dhalinta iyo waayeelada cuslaada ee degmada baardheer jooga markaan ka hadla xagga ciyaaraha dhalintu way soo kobcaysaa muddo sannado ah runtii waa la dambeeyey laakiin ha noqoto hadda ayay dabagaar leedahay ciyaartu marba marka kasii dambeysa ama xifraddu marba mar kasii dambeysa way soo kordhayaan way qabatimayaan waxaad waxaad aragtaa beryahan jiilad yaryar oo ku murmaaya annaga koox baan ahayn maxaa dharna loo siin waaya taas maxay ku tusinaysaa in hemigii maxaanku idhaahay ciyaaraha uu muuqdo moralay uu soo dhiso dhalinyarada yaryar baa ku murmaya run ahaantii annaga koox hebelaan nahay mana inay jiraan lama ogeen laakiin hadda way soo ifbaxeen maxay heleen nasiib garoon maxaanku idhahay kubado wixii ayaa u ifay therefore waxaan filayaa inay heer sare ka gaari doonaan mustaqbalka garoonkuna uu noqon doono midka keliya ee caalamiga ka ah gobolka geda laguna qaban karo laguna qaban doono ciyaara heer gobol heer degmo heer martiyaad maxaanku idhaha dad banaanka noogu yimid sidaa darteed annagana waxaan muujinaynaa dhalintana waxaan ugula dardaarmayaa horta inaysan garoonka iska carqaladayn ilaaliyaan wuxuu wax hay-adda intay ku siisay kuu ilaalinayso ma aha adaa lagu siiyey waa sida hooygaaga inaad u nadiifiso u badbaadiso ayaan horta dhallinyarada kula maxaan kulahaa dardaarmayaa ee degmada baar dheere waxaan kaloo kula dardaarmayaa wax alla wixii qofkii carqaladeynaya arkay inay ka qabtaan waayeel iyo dhalinyaro intaba waxaa laga rabaa mustaqbal jiilka hadda jira jiilka kasii dambeeya kuwo kasii dambeeya garoonka inuu sidiisa u dhisnaado haddii ilaahay naftana lagu gaarsiiyo ayaan jeclahay wixii kale oo tooda
waa mahadsantahay macalin mukhtaar waxaan u leexanayaa dhanka iyo maxamed axmed xuseen aan iraahde waa kabtanka kooxda elman axmed garoonka waa la dhisay ciyaartooyda ayaa ka mid tahay bal dareenkiin haddii aad adna الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وحام هذا له الله سبحانه وتعالى يسوكا كان مشان
waxaa kaloo u mahad celinayaa hay-adda nice foundation ee noo dhistay garoonka degmada baardheere waxaan kaloon u mahad celinayaa idaacadda markabley ee degmada baardheere taasoo la socoto dhallinyarada iyo wax kasta oo magaalada ka jiro oo degmada ku saabsan haddii aan ka hadlo dhanka garoonka iyo waxqabadka sboortska degmada baardheere waxay leedahay guddoomiye iyo guddoomiye ku-geen iyo mid gobol waxaan dhihi karaa aada iyo aad ayay noogu hogarbaxeen maamulka sboortska degmada baardheere waayo anigu waxaan ka mid ahay dhallinyarada reer baardheere deegaanka ah waxaana u ciyaaraa ama kabtan u ahay kooxda elman weligay ma arkin degmada hadda xaaladda ay ku sugan tahay xaalad ay la mid tahay weligay ma arkin waayo waxaan helnay daawo xataa qofkii uu xanuunsado oo garoonka dhexdiisa ku dhex xanuunsado daawo la siiyo qolal lagu labisto oo qaas kuwa oo shirkaada iyo waxa aad kusoo dhammaysanayso oad ku nasanayso waxyaalo fara badan oo aan weligii arkin oo dhalo inaan ka daawana maoga aan arkin baan hadda waxaan dhihi karaa waan helnay waxaana dhihi karaa hadda macalinka wuxuu yidhi tababaraha gobolka wuxuu yidhi macalin mukhtaar wuxuu yidhi gobolka gado ma haysato garoonkan oo kale laakiin anigu hadda waxaa niyaddeeda ku jirto saan qiyaasay koonfurta soomaaliya oo dhan garoonkan kama dhisno si u dhisan yahay iyo si noogula habeeyey marka anigu dareenkayga farxadeed aad buu u sarreeyaa waxaana ku mahad celinaya allah subxaana wa tacaala micnaha na haleeshiyey in saan aan uga helno anigu marka aad iyo aad baan ugu farxsanahay in garoonka baaridesan loo dhiso loo habeeyo waxaana aad ugu sii mahad celinayaa hay-addii ka shaqaysay iyo maamulka isbooriska ka shaqeeyey baan aad ugu mahad celinayaa
waa tahay aad ba umadsanta axmed gudoomiye ku-xigeenka sboortska degmada baardheere cabdulaahi cagab ayaa linku wareejiyey garoonkiina waa la wareejiyey guddi ayaa loo sameeyey guddigina ma hanan kartaan ilaalinta garoonkaasi inay waxaaba soo gaarin sideena u aragtaan arrintaasi linku wareejiyey garoonka
bismillaah horta ilaahay waa mahadda iskale waxaa waaye meesha waxaan sameynay guddi ka kooban labayo toban xibnood oo macalin ajuuka u weyn yahay guddigaas waxaan u sameyneynay inaan hanano sboortiskii degmada cagabkii loo keenay iyo habciyaareedkii iyo maaragtay si wax u socon lahaayeen inaan hanano horta alxamdulilah arrinta ayadaad way noo suurta gashay waxaana inta badan aan caawis ka helnaa maamulka degmada oo ayaga naftirkooda aan naga jiifanin taliyaha saldhigga kan amniga oo inta badan aan naga jiifanin ilaa arrimaha bulshada oo aada nooga maaragta xoghayo waa iska garan kartaa soomaaliya kala dambeyntu waa iska yareed waayihii dambe dadka ku dhashaan nahay maaragtay dowlad la-aanta saasay tahayna haddana raadinayo nidaam nidaamka asagaana haddana wax uga hargelen waxna aan uga hargelin laakiin maanta waxaan ka faa'iidaysanayaa maadaama codkayga uu gaarayo degmada baar dheere iyo meel ka dheer labadaba uu gaarayo waxaa maanta codsanaya maanta aan ka faa'iidaysanaya inaan boogaadiyo dhalinyaradii deegaankeeda oo degmada deganeed oo sboortska nooc walba yihiin inaan boogaadiyo waxaan leeyahay nasiib baa yeelateen nasiib fiicanaa yeelateen nasiibkiina ka faa'iidaysta wax badan baa inkusoo wajahan tayadiina adinkaa siyaadin karo annaga kaliix waxba ma hanan karno guddi wax ma bahalkeen karo agab ma dhaqaaleyn karo isbartibo ma bahalkeen karno awood uma lihin dadka maanta la rabo inay wax dhaqaalaystaan waa adinka waxaan leeyahay sboortska degmada inta imaqlaysay intaan imaqlaynin waxaan in leeyahay agabkiini iyo stadiumkiini iyo wixiina dhan waa lain dhamaystiray maanta wax inka maqan oo ilaahay abuurtay ma lahan waxay u baahan tahay besa inaad wixiina xifdisataan wixiina kala dambeyn aa u samaysataan wixin adinka haddii nala shaqayn annaga ma shaqayn karno waxaan arkayay waxyaalo qaladaad oo shala garoonka dhexdhacaayo oo ciidanka amniga iyo dadkii shacabkaha dhex maraayo waxaas dhan waa la xalilin karaa waana xal waa loo heli karaa haddii la helo sboortisku uu noqdo mid asaga kala dambeeyo nidaam le waxooda hanan karo waxooda xifdisan kara xataa askari uma imaanaya laakiinse aniga waxaan leeyahay maanta aan ka faa'iidaysanayaa inta imaqlaysa intaan imaqlayninbo wix lainku wareejiyey nidaamkeeda iyo qorshaheeda adinkaa lainka rabaa qorshaysta nidaamaysta wixiina waxaa waaye sidaa adinka u shaqaysaan annagana u shaqaynayna hadday adinka xumaataan annaga waa xumaanayna hadday adinka wanaagsanaataan waa wanaagsanaanayna sababtoo ah wixii wanaagsan ayaa la maamuli karaa ee waxaan wanaagsaneyn lama maamuli karo marka waxaan qaybayaa inaa iskugu dhex jirtaan dad aqli badan dad dhexdhexaada dad bahalka intaan dareemayana kolley waxaan u malaynayaa dad aada maaragtay wax dad wax bartay magaalo ku dhashay wax dareemayo wax garanaya inaad tihiin maadaama maanta aada hesheen wax ayna degmooyinka kala helin ama gobollada kala helin wixiina hanta wixiina dhaqaalaysta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
mircad maxaa ku dar le adig
kolley hadda waxaan ku darayaa kolley hadda adal waa murtii madadaalo hadda inta murtida ahayd waa laga hadlay waan kaftan iska raacsaday waxaan kusii darayaa xilka baleerka ma saarneen ninka maamulkana waa saaran yahay dadka maamulka waxaan kula daarmayaa sida baleerka igu adkeenayaan iyaga dardaarankooda ama hankooda ama amarkooda inay u qaataan inay iyagana ugu taxadiraan midka baleerka dheelaayo because of ninka waa nin dhallinyaraa ah experience khibrad ku filan cunugii dhallinyarada ma haysto maadaama cunugii dhallinyar khibrad ku filan uusa haysanin waxaa waaye haddii kowa shaqaydin bilaabatay haddii garoonka ay hesheen agabkii ay heleen waa in dhallinyarada aydan ka helaan boosishinkii akhlaaqdii dulqaadkii wadistii ismaqalkii sidaba cunuga aabbaha ma isagaa tarbiyaysto cunuga aana tarbiyan iyo cunuga tarbiyaysanna sidaba bulshada waa laga kala yaqaana sooma marka idinka maamulka haddiidaan kandheelaya haddiidaan dulqaad u samaynayn idaan hananin idaan samir samirkiina iyo dulqaadkiina dus u saaran cunugaan ma xamili karo isagana dardaarankaa ma qaadan karo wax culays isagoo kuma hayo marka waxaan la daarmayaa macalinkana waa fadhiyaa gudoomiye ku-xigeenka cabdullahina waa fadhiyaa waxaan kula daarmayaa intii idin dhiman guriga qabyada ah dhismaha hadda arkaysaan waa guri aas-aaskiis hadda la bilaabay qabyada hadda idinka aad dareemaysaanna waxaa soomaalida ku maadaa ratiga hore ratiga tumsaan qaadka soo leeyahay haddayda idinka maamulka ahaa idan hadda aas-aaska guriga qabyada idaan dhamaystirin oo idaan guriga jiingada safitada idinka idin israacaynin ninka baleerka ma raacin karo waxaan kula daarmayaa kow usbuucyada soo socdo insha allah bidnillahi kariim inta idin dhama inaad israacstaan dhallinyaradii saad ugu dhex jirtaan aa ugu dhex jirtaan idaan ka daalin xooggiina iyo nafsadiina iyo wacyigelintiina inta hadda ku bardaranaysaan aa sii laba jibaartaan idinkoo markaas u arkaayo in bal lasoo dumi karo ciyaarka ilaa xad lagu dumi karo ismaqal iyo cod jilicsan iyo hanaan intaba idinkoo u kaashanayo aqligiina iyo maskaxdiina waxaa kaloo iga dadaaranaa ciyaalka waa dhalinyaro soomaalida waxaa ku maadaa garab isgaar gargaar male ninka labaatan jirka haddii adigu uu ku leegahay sida wax kaa qaato waa adag tahay mudday kugu qaadanaysaa rafaad farabadan fara badanaa maraysaa inta waddada heyweyga laga helaayo karakeyshinka inaa ku socotaan oo dulqaataan taasaa iga dardaarana macalinkana waa fadhiyaa gudoomiyihi ku-xigeenkii cabdullahina waa fadhiyaa dhalinyarada iyagana waxaan u sheegaa kula daarmayaa waxa loo dhimanaya waa iyagii waxa nii dhimanayo waa idinka waxa juhdiga loo bixinayo waa idinka waxa isbartibadaas loo habeenayo oo derbigii iyo qarashka hadda loo galayo oo loo dhisan waa idinka waxa qalabka agabka sport loo qaybiyana waa idinka waxa la raba inay ku dheelaana waa idinka waxa qoraxda loo taagan yahay hadda albiter kasto maalin walba albiter wuu imaadaa cidna mushaar kuma siiso macalinka waa idin heegan yahay maamulka degmada gudoomiye ku-xigeenkii gudoomiye waa idin heegan yihiin garabkiina taagan isbartida kama marnaadaan idinkana micnihii inaa ilaalisaan xilkoodii idinkoo kaashanayo aqliga idinka ilaahay idin siiyey idinkoo kaashanayo inaan fiirin qofka erga uu ku dhahayo carqabada ee leedahay ama qaraarka uu leeyahy idinkoona fiirin fiiriyey danta idinka dhexaysa qofka qofka dhallinyarada ah waxaa looga baahan yahay inuu hayn noqdo oo qofka amarkiisa u qaato maamulka u adeeco jaaniska idinka haystaan haddii aad bardaraystaan cid idin hakanaysa ma lahan sharci nidaamna waa la sameeyey guddina waa la dhisay marka waxaan idinku daarmayaa friska hore maadaama nin dhalinyaro aad tahay ha ku xisaabtamin adiga boonigan diibka aa qaadaysa garoonka ku jirto ka xisaabtana midka degmo ahaan heer degmo ilaa heer gobol ilaa heer qaran ku gaarsiin karo ka fikir aqlaaqadaada ku gaarsiin karto ismaqalkaaga iyo sida maamulkaaga aa u adeecid oo garoonka u geshid
aamir cod aad baa umahadsan tahay axmed xuseen kabtanka kooxda elman inta badan ciyaartooyda caqabadaha caqabada ayaa lagu tilmaamaa oo garoonka markii lagu jiro dhibaatooyin fara badan ayaa ka dhaca dhanka maamulka sbortiskana arrintaas cabasho badan oo uu ka gudbiyey maxaa idinka haddii aad tihiin ciyaartooyda degmada idinku kallifa arrimahaas
niyo horta marka hore maasintahay ciyaartooyda horta degmada baarere waa soomaali isu timid weeye dad isku haya isku abaam ah labada qof oo isku oor ku jifta macnaha waxay la soo kala baxaan dabeecado ninna fiican yahay ninna xun yahay marka anigu waxaan dhihi karaa dadku dad fiicanna waa ku jiraan dad xunna waa ku jiraan laakiin hadda waxaan filayaa ciyaartooyda ugu akhlaaq fiican gobolka godo inay baarar boqolkiiba siddeetan joogaan labaatan kalena adigo hadda waa dad lasoo wanaajin karo dadka lagu soo dari karo marka anigu waxaan dhihi karaa wax hadda carqalada oo ciyaartooyda ka jirta meesha ma jiraan insha allah
waata aad baa u mahadsan tahay axmed xuseen macalin mukhtaar garoonka waa la dhisay qalab iyo agab kala duwan isboortisna waa la keenay degmada baardheere waxaa loo baahan yahay mucalimiin iyo weliba garsoorayaal adiga macalin sboortis ayaa tahay degmada baardheere iyo guud ahaan gobolka mucalimiin iyo garsoorayaal ku filan ma joogaan is leedahay
بسم الله آه الحمد لله horta aad baad umahadsantaha waa su-aal muhiima ee meesha ku jirta maadaama guri lagu dhisay ee maxaanku idhahaye lagu xaqibtiray haddana injineeradii wax ka fulin lahaa ma joogaan waa run Eh, sidaa aad la socoto garsoorayaal ma jiraan oo ma fara badno ma jiraan yaanan ku dhihin waa jiraan laakiin ma fara badno okay Een, garsoorku maaha mid inta guriga hooyadiisa ka soo baxay hore garsoorka ka qabana waxay u baahan tahay wax layidhaaho training hadda ka horna maanan arkin aniga wax iga dambeeyey malay gobolka ama degmada Een, nin inta la codsaday training loo diray tababar loo diray ama hay-ad maxaanku idhaahay inta lagu dabaqay ee soo codsato layidhi maxaanku idhaha tab- tababar baa loo fidina ama garsoore ha ahaato ama t- eh, training ha ahaate kale sidaa darteed eh, nasiib wanaag ma aysan helin dhalinyaro way jiraan maskaxdoodu ay furan tahay eh, waaweyn ha ahaato dhalinyaro dhexe ahaato ee qaadan kara ama qabatimi kara sharciyada een ka dhisan een u dhisan ciyaaraha ha noqoto kubadda cagta ha- ha noqoto kubadda koleyga ha noqoto een, kubadda ladiska ha noqoto ciyaaraha fudud dhalinyarada qaba- qabatimi karta sharciga ama loo tababari karo way joogaan laakiin nasiib wanaag ma aysan helin wax soo dhaweeya oo maxaanku idhaahay ama bara ama maxaanku idhaahay ee, u qaada meel sidaa darteed ayay gabaabsi u tahay ama ay ugu yar yihiin garsoorayaasha hal iyo laba i- iyo saddex way joogaan laakiin ka badan waa loo baahanya maadaama degmada degmo weyn oo gobolka ka tirsan ay tahay oo intaasoo kooxooda ay joogaan oo intaasoo ciyaartooy ay isugu imaanayaan intaasoo tiimna ay ka dhisan yihiin lana rabo in mustaqbalka kor loo sii qaado aanay ku koobnaanin keliya kubadda cagta ee kubadda koleyga la helo ee maxaanku idhaahay ladiska la helo ee te- table tenniska la helo volleyballka la helo handballka la helo every game wuxuu leeyahay sharci hadda keliya waxaan haysanaa kubadda cagta taasna waxaan ka codsanaynaa een, madaxda guddoomiye ku-xigeenka iyo guddoomiyaha in ay noo bal albaabaha qaar ay noo jukeeyaan si dhallinyaradeenna loogu qaado een, inay so- kusoo tababartaan ama ay soo qaataan sharciyada ciyaaraha kala duwan ee degmada laga dhisi doono hadduu ilaahay ra- ilaahay guulna ha ka siiyo ilaahayna ha u garab galo waa dadaaleen run ahaantii een, waa rag yar yaroo haddana waxaad moodaa maskaxdoodu aniga run ahaantii waan ka weynahay sida maxaanku idhaha guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka labadaba iyo guddoomiyaha gobolka ciyaalkan soo tababari jiray ay yihiin haddana maadaama ay xil ay qabteen aad baan ugu faraxsanahay really laakiin waxaa loo baahan yahay inay dadaalka sii laba jibaaraan waxaa la yidhi faraska maxaa usha loogu dhufta si uu orodka u sii badeeyo sidaa darteed taas waa iyaga ul canaan waxaan ka codsanayaa fadhiga inaad ka kacdaan waana mahadsantii
wataa su-aashii ugu dambeyso ee gudoomiye ku-xigeenka ee isboorti degmada barer cabdulaahi buufweyne ee tartan loo qabtay ayaa jira labayo toban kooxood qorshaama wuxuu yahay inaad samaysaan is- ee reebreeb ee si loo helo xul degmo
maasha allah eh, bismillah Eh, maya hadda nooma qorshaysna arrintaas ayadaa liigan wuxuu ku saabsan yahay waa iridfurkii stadiumka Eh, labaiyo toban kooxood baa loo dhigay waxaa imaan doonto labaiyo to- labaiyo toban kooxood besa degmada kama jiraan waxaa ka jira naadiyaal fara badan oo kalaa ka jiro markii arrimahaas la sameynayo isreebkaas farada badan marka la sameynayo naadiyaasha degmada oo dhan baa laga soo qeybgelin doonaa si maaragtay kafiirsale kolley macalinka hadda wuu nala joogaa ilaa heer gobol Eh, si kafiirsale ah arrintaas ayadaa loo sameyn doonaa way nagu jirtaa inaan sameyno xul gobol haddana eh, xul degmo waana waana suurtagal oo haddadan way ka dhex muuqdaan in ay noqdaan xul ilaa heer gobol ah waa ka dhex muuqdaan dhallinyarada laakiinse waxay u baahan yihiin kolley macalinka iyo kafiirsigiisa iyo trainingkiisa hadda uu u wado traininna wuu socdaa subaxi ah oo ciyaartooydii ilaa heer gobol ilaa heer degmo u dheeli lahayd lagu tababarahayo macalin ku tababarahayo Eh, ayadana ay garab naga siinayaan qoladan maamulka iyo iyo hay-adda niis Eh, marka howlaha waa noo socdaan yaxye waa isku aadanta hadda wax hadda eh, naga kala daadsan ma jiraan waa iskugu kaana aadanta haddadan waxaana jecelnahay cid walba oo codkeena maqlayso oo bahalkii ah inay nagala qayb qaataan s- asbaab walba inax hal midoo kalena waa sii codsanaya ka faa'iidaysanaya dhallinyarada sportiska waxaan leeyahay ha ku koobina ishiina besa inaad banooni dheeshaan besa waxbarta diinta barta ca- ee, cilmigan kala barta maaldiga barta sababtoo dad baa in kusoo tacabeelay oo in soo koriyey oo waarid ah oo wax in ka sugaayo bes ama ahan inaa banooni dheeshaan bes ama ahan banooniga dheela wakti siiya waxbarashada wakti siiya shaqada wakti siiya inta waa helaysaan asalaamu calaykum
waa tahay gabagabadii ee dooda ayaan soo gaarnay gudoomiye ku-xigeenka isboortiga degma- ee gobolka ciraaqde cabdisaaq murcood Eh, maxaa ku dara leeg
waxaan ku dara lahaa kole hadda waa dadka waa soo- soo gabagabay inta muhiimka ah aad ka kaftan leh soomaalida waxaa ku madaatiisa kabaa tokal kalkaalo inuu suwaal jeenis waa iga siib suuq kula dagaalamaya in intaa laga hore ama horumar gaari karaa ama reer dhisi karaa ma dhisi karo waxaa laga yaabaa tan hadda laftigeeda gabaad inay u tahayba banonigaaba gabaad aaba hadda xal isagaa noqday because xal wuxuu ku noqdaba qaadkii iyo sigaarkaan kala dagaalamayna iyo jeer istaagii waxyaaba fara badan oo fara badan oo fara badan carqabado garoonkaas hadda ilaalinaya wuxuu ilaalinaya oo kale waxbarashooyinka isku qardo oo kale turkiya oo kale isku dirayo oo kale oo jaamacadaha xafar laisgelilayo oo kale iyo du- duufka oo kale waxyaalahaas fara badan iyo hadda hortaagan yihiin marka hoo joniska iga siibiy jiristaagan iyo banonigaanaba hadda xal loo arkaa weerarka haddii uu helayo meel wiilkiisa uu ku boojeeyayo yaaba nasiib aba because of ninka dhalinyarada hadda dadkan labaatan jirada hore iyo kuwaan farqi weyn aa udhexeeyo ninka hore labaatan jirka markuu yahay wuxuu ku xisaabtami jiray reerka inuu waxba qabto ama uu ganacsado ama maamadii iyo ganacsi inuu ka samaysto business ka samaysto haddii uu ka samaysan waayo wuxuu samayn jiray inuu ciddu baaran u noqdo labadaas qodob reer ku dhex fidin jiray ama lagu dulqaadan jiray kan waxaa waaye baaranna maa business ma samaynayo marka hooyadii xal dhow u aragtaaba banoonigaas inuu ciyaaro because of banoonigii balladii hortaagan yahay qaadka hortaagan yahay sigaarka hortaagan yahay haddii nin dhalinyaro laatin jir oo qaad ama sigaar bartan hadda hooyada ma wahayn kartaba dhaqaalihii reerka oo dumayaa ma garad hortaas waa qodob qodob kale waxay tahay kule hadda inta muhiimka laga hadlay haddii kuley raggaan hadda howl baa u horan hoosha u horan haddee ilaahay hala kalkaalo marka labaad waxaan kaloo aan ku darayaa oon kaga faa'iidaysanayaa degmada baarere dadka ku nool culimaudiinka cuqaasha dhallinyarada hooyooyinka dumarka dhallinyarada qaam raam inta naf ilaha gelgeliya oo muqluqaadka hadda ku sugan degmada baarere xamar roobdoona laga bilaabay kismaayo waa laga bilaabay meel masaajida waa laga istaagay annaga aan isku dayno inaan ilaahay subxana wa tacaala aan barino oo beri laga bilaabo aan banaanbaxno oo duceer dugsi lasoo bixiyo oo bartibada aan aadno oo salaad aan tukanno sunna aan u istaagno oo ilaahay subxana wa tacaala aan roob doono aan sameyno arrintaas iyadaana bal dadweynaha waxaan ka codsanaa inay culays ka saaraan meel walba dad- waa laga kacay caasimadii waa laga kacay tuulooyinka waa laga kacay meel walba gacmiha kor loo wada taagtay ilahay waa la wada baryayaa annaga hunguri waan ku mashquulsan nahay iyo maxaa la sheegay iyo maxaa la qaatay iyo xawaalacadii maxaa yaalay iyo iyo qalaliyo maxaa la geeyey iyo iyo a c r c maxay soo tuurtay iyaan ku mashquulsan nahay intaan waxaas ka baxno ilaahay subxana watacaala aan tala saaran ilahay rabbuna siinayn daacadnimo aan muujino dembigeena ilahay inuu dhaafaa laga yaabaa subxaana wa tacaala caza wajalla
waa tahay eh, macalin mukhtaar ugu dambeyntii eh, doodan maxaa kusoo gabagabayn leed